kulankan ayaa degmada jilib ku dhex maray maamulka islaamiga ah ee jubbada dhexe culamaudiin iyo marti kale oo ay ka dhex muuqdeen qaar ka mid ah abwaanada soomaaliyeed kulanka ayaa la isku dhaafsaday talooyin dhaxalgal oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ay isu bandhigeen waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa faahfaahiyey ujeedka iyo hadafka ay ka lahaayeen kulankan kulankan si guud waa kulan qumsiyo ciidi ah oo loogu talagalay dadka muslimiinta guud ahaan dee waa dad walaalo ah oo iimaan ku walaaloobay iimaanka lagu walaaloobay marka sidii dee loo xoojin lahay oo dadka midnimadooda iyo walaaltinimadooda iyo wadajirkooda iyo iska warqabkooda si u badan lahaa ayaa looga tashanayay dee ahdaaftii ujeedka laga lahaana waxay ahayd dadka isku xirkooda afraadda camal ku jirta sidii loo xoojin lahaa si dadka dhexdooda mataqaan afkaar iyo khibraad iyo talooyin ay isaga heli lahayeena ka mida iyo in la nooleeyo ruuxda iimaanigeed ee dadka muslimiinta ka dhexaysa in la nooleeyo kor loo qaado iyo dee wixii talooyin iyo ra'yi lahaye ama iqtiraaxaad hal abuur cusub ee camalka loogu tala in lasoo darxiyo iyo ujeedku ahaa alxamdulilah wakhti dheer nagu socday wakhtigaa dheerna dee xikmado fara badan iyo gabayo fara badan iyo qisas iyo kalimaad iyo rasaa'il fara badan iyo talooyin fara badan iyo mushaarako fara badan ayaa dhacday wax weyn oo faa'iide aha ku jirta oo laga faa'iiday guud ahaan camalkuna insha allahu tacala uu ka faa'iidi doono ragga walaalahay meesha joogan ay ka faa'iidi doonaan sheekh maxamed abu cabdallah oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo sheekh abu moxamed ayaa sidoo kale ka hadlay kulankan iyo waxyaabaha laga dhaxlay ee diiradda lagu saaray run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay markii ugu horreysay aan kasoo qayb galana maaha waa ay socon jirtay in ay sideeda ku socoto maasha allah maantayna heerkan ay maraysaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad kasoo qaybgalku aad iyo aad buu u wanaagsan yahay waxyaabaha meesha laga jeediyey iyo aragtida iyo qisooyinka iyo ashcaarta kala duwan iyo abwaanada kasoo qaybgalay iyo culummada dhammaan iyo dadka aqoon-yahanada ah run ahaanti waxaan isleeyahay waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan oo run ahaantii dadku qalbi wanaag iyo maxaa lay walaaltinimo dheeraada ayaa meesha laga helay rag muddo kala maqnaana meesha isku arkeen waana waxaan isleeyahay in lasii badiyo oo wilaayaadka kale xataa ay ku faafto maadaama wilaayadan ay kusoo laalaabatay waxaa ficnaan lahayd xataa wilaayaadka kale inay ay wax ka helaan aad iyo aad oo ummadoo dhanba ay mar walba intii meel laiskugu yimaado aragtida la isdhaafsado khibradaha la isdhaafsado waxyaabaha la yaab kale cajaa'ibta waxyaabihii lasoo arkay waxa weeye dadku taariikh badan bay hayaan is-ali taariikh dalla qowmun laysa yadruuna alkhabar marka waa muhiim waxa weeyaan taariikhda kulankan wuxuu ahaa kulan sida waaligu sheegay qeybo fara badan oo ka mid ah bahda waxbarashada mukatabu dacwa wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe aqoon yahano iyo maaragtay waana soomaaliyeed dhammaan ay ka soo qaybgaleen waa umsiya ciidiya waa kulan galbeed waa la qaban jiray laakiin sanadkan sidii hore u ka ballaarnaa dad badan baa ka soo qaybgalay afkaar fara badan oo ummadan soomaalida muslimiinta ah anfacaysa iyo kheyrkoodba ayaa lagu gorfeeyey camalkan islaamiga ah waa laama badan yahay waa acmaal badan yahay acmaasha marka camalka islaamiga ah qayb ka mid ah oo ah horumarinta afkaarta mujtamaca islaamiga ah mujaahidiinta iyo maaragtay racyadu labadaba ayaa laga niqaashahayay aad baana usoo dhoweynaa markii ugu horreysay kulankani waxaa ka soo qayb galay abwaano dhowaan ku soo biiray xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen abwaan nageeye cali khaliif iyo abwaan hilaal waxaana ay ka warbixiyeen waxyaabaha laga faa'iiday kulankan
sidii waaliga iyo mas-uulkii igu horreeyeyba ay sheegeen runtii kulan qiimo badan oo dad camalka dhexdiisa qiimo ku leh ay ka soo qayb galeen buu runtii ahaa waxa ugu weyna waxay horta dadka walaalaha ee muslimiinta ay halkanka ku jiraa inay isbartaan oo ay wada farxaan oo maalmahooda ciidda weliba si gaar ay u farxaan dadkii kala mashquulay muddadaa dheere camalka lagu jiray oo laga yaabo qaarkood inaanay muddana iyaguna runtii ay isku arkaan sidoo kalena ra'yiyo iyo aragtiyo la isku weydaarsaday sida waxbarashada loo horumarin karaa sida camalka si guud loo horumarin karaa ilaa iyo laga wada hadlay sidii dowlad loo maamuli karaa ayaa aaraahdaasa runtii walaa lagaga dooday kulan qiimo badan oo runtii nashaad badan buu ah run ahaantii kulankani waa kulan aada muhiima guud ahaanna waxaa la odhan karaa ummadda soomaaliyeed maanta waa kulamaday noociisa oo kaloo aada ugu baahan tahay waayo waxay maraysaa xilli ummadda aad soranaysa dembigeedii inta madax looga dhigay ayay ilaa maanta lagu wadaa four pointy five federaaliyiin kala googoyn abaan cabdiwaaxid baa gabaygu tiriya waxaa ku jirtay dhangaagalayaashii u kacay way isku dhiriyeen